galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka hidaha waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya qoraaga weyn axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal tan iyo daraawiishtii sayid maxamed tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii markii leegada la asaasay uu halgankii gobanimadeeda waxay soomaalidu ku soo jirtaba dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ayaa waxaa u soo martay dhacdo ay si weyn ugu diirsatay inkastoo dalku aanu weli si buuxda u xoroobin haddana waxaa la ogaa lixdanka ka hor in qorshuhu yahay kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonka ismaamul gudaha ah in soomaalidu ay yeelan doonto sidaa darteedna ay u baahan tahay calan u gaara oo gob ahaanshaheeda astaan u ahaada markaas baa golihii degaanka ee aftalyaaniga lagu odhan jiray konsilio territoriaale sidii baarlamaanna u shaqayn jiray wuxuu ku dhawaaqay in loo tartamo samaynta calan uu dalku yeesho dabadeedna dhowr nin ayaa soo bandhigay calamo kala midab iyo kala naqshada ah waxaase ugu dambaystii in naqshadiisii la qaato ku guulaystay maxamed cawaale liibaan oo allaha u naxariistee ka mid ahaa dadaalkii gobonimada loo soo galay raggii ugu firfircoona wuxuu maxamed soo bandhigay calanka aynu hadda naqaan ee buluugga ah xidigta cad ee shangeesta ahina ay dhexda kaga taal laba iyo tobankii oktoobar sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ayaa laga taagay dusha daartii xukuumadda ee bartamaha xamar ku tiil loona yiqiin ufiisha goberno waxay ahayd markii ugu horraysay oo la arkay calan soomaaliyeed oo hawada ka babanaya hase ka babadee wuxuu dhexda ugu jiray oo hareerta bidix iyo midda midige iyana laga taagay calanka qaramada midoobay iyo midka talyaaniga taasoo lagu muujinayay si buuxda in aanu dalku weli xor u noqon waxaa haddaba mudan inaan sheego in allaha u naxariistee maxamed cawaale oo aad u waayeelay uu afar iyo toban sana ka hor dalka kanada ku geeriyooday isaga oo qaxooti ah tacab khasaar ma aho calansaarku wuxuu ahaa dhacdo rayrayn leh oo soomaali meel ay joogtayba ay u dabaaldegtay sidaa darteedna in ay ka maansootaa ma seegin si kolka jawigii maantaa jiray aynu dhab ugu dareenno aan maansadii munaasabadaas ku saabsanayd ka soo qaado buraanbur ay tirisay allaha u naxariistee xaawo jibriil maxamed ciise oo hablihii ugu cadcaddaa ee leegada ka mid ahayd islamarkaasna hal abuurnimo iyo miro cudooni ku caanbaxday tuducyo ka mida buraanburkeedan aan kol dhow idin marin doono ayay ilaa maanta xaawalayda soomaalidu ku luuqeeyaan markay xafladaha isugu yimaadaan iyaga oo aan aqoon ciddii tirisay iyo goor la tiriyey toona waa buraanbur beryahaa si weyn dadweynaha ugu dhex fiday kuna saabsan calanka dhowaanta la suray ammaantiisa dandarrada la filaayo in lagaga raysto yoolka in lagu gaaro la haaminayo iyo duca kaliya laaba oo ay ku banto oqayso waxay xaawi tiri calanka soomaaliyeedow cirshiga ka nuur cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado annagu kugu cayshnay ilmahaagu kugu cayile cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado intii aadan caddaan cabiid aadanaan ahayn allaha noo kaa calfee waannu ciilanayn cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado kuwii ku caawimi lahaa kaama caatisaan allow cadowgaaga cagta meel ka hoose geli cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado lixdan sano ka hor ayay xaawi buraanburkeedan tirisay waxaana laga yaabaa inaad isweydiinaysaan tolow xaggee bay ku dambaysay sanadkii labadii kun iyo afartii mar aan toronto ku arkay ayay ii sheegtay inaysan hubin muddada nolosheeda ka hadhay intay soomaaliya ku noqoto inay ku naalooto qoraxdeedii diiranayd iyo hawadeedii macaaneed ee ay u baratay una soo halgantay maxaad xaaway sidaas ugu malaynaysaa ayaan weydiiyey markaas bay indha guran iyo weji murugaysan intay igu eegtay iigu jawaabtay sansaankeed baan ii muuqan nasiib darro runteed bay noqotay iyada oo sagaashan gu kor u dhaaftay welina qaxooti ah ayay xaawana dhowr sano ka hor sidii maxamed cawaale isla kanada ku geeriyooto wax kastaba hala soo maree waxaa la soo gaaray dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii qarnigii aynu soo dhaafnay waxaa soo dhowaatay xornimadii lagu riyoon jiray isha baalkeeda waxaa soo joogsatay maalintii uu talyaani dhulka ka huleeli lahaayo iyada oo gob ah ummadda dalkalihi ay maamulkiisa la wareegi lahayd waa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii sanadkaas oo ay ballantu ahayd dalku inuu yeesho ismaamul gudaha ah kaasoo ay ka dhalato xukuumad daakhili ahoo madaxdeedu ay soomaali yihiin waa in doorasho dalka ka dhacdaa ciddii ku soo baxdaana ay iyadu xukuumadda daakhiliga ah hoggaamisaa waxaa la kala dooranayaa leegada oo taageerada ummadda inteeda badan haysata iyo tobaneeye xisbi oo isbahaysi ka dhexeeyo talyaanigu garab siiyo markoodii horena dibindaabyeynta dhaqdhaqaaqii waddaniga ahaa looba abuuray sidii la filaayey xisbigii swel ayaa ku guulaystay doorashadii la qabtay sidaa darteedna xukuumaddii daakhiliga ahayd iyaga ayaa in laga dhiso gar u yeeshay taas awgeed waxaa maalmo yar kadib soo ifbaxay golo wasaaradeed oo ka kooban lix xubnood shan wasiir iyo halgame cabdulaahi ciise maxamuud oo ra'iisul wasaaraha ahaa inkastoo la magacaabay xukuumaddaas soomaalida soocan ka koobnayd haddana weli dalku ma madax bannaano oo taliyo sare oo talyaani ah ayaa korka xukuma maalintaas ayaa waddaniyiintii muddoba uliga diirkeeda ahaa uu tuhun kala galay maalintaas ayay leegada qaarkeed iyo dadweynaheedii waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi u dabacsanaan qabyaalad iyo qaraabakiil maalintaas baa la isu fiirsadayoo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay maalintaas bay dhawowday mahmaahdii ahayd cantuuga jiiraal camba cambuu bidaa maalintaas bay madaxdii xisbigu intay kala jabtay kala qaybsantay waxay u kala baxeen koox qunyar socodahoo aadan cadda ugu magac dheeraa iyo mid garabka bidix u janjeerta oo qayradhaantii jamaal cabdinaasir intay madax martay dunida galbeedka oo idin col la noqotay taasoo iyana xaaji maxamed xuseen uu hormuudkeeda ahaa sida la malayn karo arrimahaas oo idili waxay walwal ku rideen odayadii iyo waxgaradkii muddada dheer xisbiga taageeri jiray inta la fara ka haday ayay ula ekaatay waxaana la isweydiiyey iyada oo talyaanigu weli dalka ku sugan yahay ragga sida tan u kala anfadhiiray waxaa ka imaan kara marka inta lixdanka la gaaro iyaga la isaga tago odayadii uu walwalkaasi dhab ugu weynaana waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray cismaan yuusuf oo dhowr tixood oo uu baryahaa tiriyey ku muujiyey dhaliilihii isaga iyo in kaleba uga muuqday madaxda xilligii ismaamulkii daakhiliga dalka loo shuumay gabay dheer oo uu tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa istiqlaalkii lagu taami jiray tiinki soo durugye haddaan tabar u leenahay xornimo timid waraaqdeedii waa taa talyaanigu sallimay tacabadii qaare taxkuumadii ma fududee haddaan taagu heli weynay tiiraanyo ciil iyo hadday taawo nagu reebtay tadbiir xumo darteed xaal hadduu toosi kari waaye xurmaa taqadum keentee haddii la istixgelin waayo toltol iyo anaaniyo haddii la inataabsiiye teersana ragaan baran haddii talada loo dhiibay taageerkii leegada haddii laysku tuhumaystay dadkii tuhunsanaan jiray haddii kala tegii joogo tallaahida iyo dhaartii haddii layska wada tuuray tafaruqa kuwii inagu riday toodii suubsada ee taws aan baxayn iyo bugto yay inagu tallaaleenee tubtii inaga leexshay iyo jidkii inaku toosnaay kashigiiba sidii loo gafay ban weli tabayaaye towfiiq ma noqon wiilashii taajka loo xidhaya tacaddi aan yarayn baa ka dhacay tay ku kacayeen siyaasadda soomaaliya dadka ka faallooda qaarkood ayaa rumaysan waagaas qalloocii galay inuu weli la socdo kadib kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii wiilashii taajka loo xiray markay marin habaabiyeene ay ka weeciyeen tubtii la rabay inay ku hawadiyaan dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu halkaa maanta inoo joogo waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eeb
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad maqlaysay